hay-adda yunisef ayaa ka digtay xaalado soo food saartay caruur gaaraysa ku dhowaad hal milyan oo ku xayiran dagaalada ka socda agagaarka magaalooyinka go-deensan ee ku yaala gobolka daafuur ee dalka suudaan iyadoo ku tilmaamtay inay ku nool yihiin macluul daran iyo nafaqo xumo baahsan taqriir ay soo saartay hay-adda ayaa dhammaadkiisa lagu xusay in sideed boqol labaatan iyo shan kun oo caruura ay ku xayiran yihiin musiibada sii kordhaysa ee ka taagan magaalada alfaashir iyo nawaaxigeeda taasi oo keentay inay dad badan isaga qaxaan guriyay deganaayeen caruurtan ayaa intooda badan ku nool magaalada alfaashir hase ahaatee dhanka kale waxaa jira ku dhowaad toddoba boqol iyo konton oo caruura oo ka barakacay magaaladan kuwaasi oo ku nool xerada ay dariska yihiin ee zamzam hay-adda yunisef ayaa sheegtay in dhammaan wadooyinka gala magaalada ay xiran yihiin taasi oo adkeynaysa in la gaarsiiyo gargaar bani-aadantinimo waxayna horseeday inuu gobolku galo xaalad hubanti la-aana oo ka haysata dhanka agabyada asaasiga u ah nolosha sida yaraanta biyaha cuntada iyo daawada hay-addu waxay soo kale cambaaraysay kor u kaca xadgudubyada halista ee ka dhankaa xuquuqda caruurta ee ka jira gobolka daafuur tan iyo bilowgii sanadkan laba kun shan iyo labaatanka waxayna xaqiijisay in boqol iyo tobankiisoo xadgudubyada halista laga soo diiwaan geliyey gobolkan oo keliya taasi oo ay ku dhinteen in ka badan toddobaatan caruur ah saddex bilood gudahood soldaneta oo ka mid ah wakiilada waxa loogu yeero qaramada midoobay ayaa yidhi tirooyinkani waxay ka turjumayaan kiisas la xaqiijiya oo keliya khasaaraha dhabtahayna waxaa la filayaa inuu intaasi ka badan yahay dhimashaduna waxay khatar joogtaa ku tahay caruurta taasina waxay sabab u ah dagaalada ku hareeraysan ama burburka agabyada muhiimka ah ay u baahan yihiin si ay u noolaadaan in ka badan lixdan kun oo qof ayaa ku barakacay wooqooyiga daafuur lixdii toddobaadii lasoo dhaafay iyadoo lagu daray in ka badan lix boqol oo kun oo qof oo ay ku jiraan saddex boqol oo kun oo caruur ah kuwaasi horey u barakacay tan iyo markiiuu dagaal ku bilowday abril laba kun saddex iyo labaatankii dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamo uu hogaamiyo cabdifitaax al burhaan iyo xooga taageerada deg dega ah ee uu hogaamiyo maxamed hamdan doglo ayaa waxaa ku dhintay tobnaan kun waxaana ku barakacay in ka badan labaiyo toban milyan oo qof iyadoo dhakhaatiirta aan xuduudka lahayn iyo hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan cunnada adduunka ee w f b ay toddobaadyo koor ku dhawaaqeen inay joojiyeen howlihii ay ka wadeen xerada zamzam halka hay-adda yunisef ay xaqiijisay in halkaasi kasii wado shaqadeeda inkastoo ay xaaladdu aada u cagran tahay iyo ta waxa uu sharxay in hay-addu ay kaamka ka qabanayso cunto diyaar u ah in la isticmaalo balse uu aada u sii yaraanayo kaydkeeda halka buuxinta sahayiduna ay noqotay mid aan macquul ahayn muddo saddex bilood ah yunisef ayaa ka digtay in nus milyan caruur ay si toosa khatar usoo food saari doonto haddii aysan helin gargaar laga maarmaan u ah arrintan ayaana kusoo beegmaysa iyadoo dhowaan ciidamada suudaan ay weerar saf ballaarani ay ku qaadeen ciidamada taageerada deg deg ah ee ku sugnaa bariga iyo koonfurta khartuum iyagoo la wareegay goobo istaraatiiji ay ku jiraan garoonka caalamiga ee khartuum saldhigga cirka ee al-nujuumi iyo xarunta dhexe ee booliiska kaydka taasi oo keentay in alburhaan uu ku dhawaaqo inay khartuum xor ka tahay maleeshiyaadkii rsf